dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington caawana waxaa mar kale marti igu ah abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye oo aad toddobaadkii hore ku dhagaysateen barnaamijkan hase ahaatee aan ku kala tagnay isaga oo noo wada sheekooyinka iyo jacaylka soo maray qaar ka mid a abwaanada caanka ah ee soomaaliyeed caawana halkii ayuu nooga wadayaa sheekadaasi iyo kuwo kale abwaan jiheeye kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington mar kale bal halkii aan toddobaadkii hore ku kala tagnay nooga wad in yarun baan tusaalayaal ka qaadanaya axmed silebaan bedde waan xusay jacaylkiisiisna dheeraa ee ay kala tegeen ee midba reer yeeshay ee weynaanta isku soo noqday haddana ma garanaysaa ee ay weynaan haddana isku heleen iyagoo waaweyn oo aan jacaylka halkii ka guurin oonu baabi'in waa maxaan ku dhahday cilmi ayaa ku jira meesha cilmi boodhari intaanan ka gudbin matii matii uu yiriba iyadoo gabara iyo iyadoo gabowday guurkeeda wuu ii gudboon yahay walaal wallahi heesta inuu yidhi isagu ma saxayo laakiin waa wa wa waa caanoo dee imikaabay wada joogaan kowdhe marka nasiib gadaal bay iskaga yeesheen maxaan ku dhahdaye cilmi baa meesha ku jira jacaylkiisii dheeraa abwaanintan marka aad mid walbaan isgarna de imika kaynu furnaaba waa buug jacaylkiisu aad iyo aad marka heesta un maaha mid walba qisas jacayl oo kala duwan oo dhaadheer baa soo maray cagaf cagaf waxaa loogu bixiyey jacayl daraaddii cagaf cagafu soo kaxaystay marka sidaasay abwaaninta midyan labaad igu tiri ka xusa dee wanigaa ka xusay cilmi boodharina de waad ka war haystaa jacaylkiis isagii hoodan dhex maray marka saasaan abwaaninta ugu xuseeyey marka dambena xagga dambe waa beri oo dhan baan jacaylka u raaciyey marka marka waxaad abwaanadoo dhan usoo qaadatay waxaad ka dhiganaysa miyaa arar aad ku gaarta kaaga waanigan ku bilaabayba xagga dambeba arar ma dhigana xagga horaan ka bilaabo waxaan idhi kama dhaca darmaan yahay caashaqani dhibaya haye waxaanu ka dhicin cilmikii qabriga dhigay cali sugulla dhaawacay cabdiqays dhabaandhabay cagaf cagaf ka dheelmaday dakhtarkii jacaylkiiyo cabdiiidaan dhex qaadee ina xaashi dhamaciyo hadraawulaha dhigay sangub kaga dhawaajiyey dhowdaan iyo huryiyo bidde ka samaystay dhabbahee waa beri dhammaan helay marka xagga dambeba maan dhigan iminkii xagga hore markan wax soo aaraaranaya inaan ujeeddada xagga dambe dhigaba inta badan dadku igu yaqaanaan laakiin xagga hore aan markan dhigay wa gart waa gartay marka adigaaba bada daraasad baad ku samaysay miya intaasoo abwaano ah oo waa beri soo maray oo heesahooda ilaa iyo hadda aani duugoodin heestaa i qaadi weyde abwaanintan helaye jacaylku ku dhacay he ciidday ka badnaayeen heestaad istiri yuusan noqonin buug ha marka dee lix iyo soddon abwaan haddaan xusayna waxaa kaloo ahayd sharaf io ah inaan xusay dadkii iga waaweynaa oo aan qirsanay xusidaasi waxay u sheegaysaa inaan qirsanaynay dadkii iiga soo horreeyey waxaan lahaa yihiin kuway dhallinyaraden ku darayna waxa ay iyadana sheegaysaa in rag kale oo aan qirsanay kuwa kale imika jira laftigooda oo aanan mid keligiis mahadinaya ahayn oo maanse yaroon lahaayoo ahayd ninka kaa horreeyey naftu haaba leedahay keligii ha eegine hoostana mar qiimee habka loogu nool yahay inta heerka kula siman iyagana ha moogaan inta heerka ila siman laftigeedana inaanan ogaan moogaanin dee aan iyaga laftigoodana sabankeenu kulli zaman laha rijaale sabanka iyagana inaanu bilaa rag ahayno jacaylkii uu jiro oo dhin jaylaani la yidhaahdo soo jooga sweden ayaana dhallinyaradaa dambe u dhan jiiday oo sabab u noqday jacaylkiisu inaan ku xuso waayahay abonjaheye waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan oo aniga baan isweydiinayaa dhammaan ama inta badan abwaaniinta aada xustay ee waa beri ka wada tirsanaa hooyadii fanka iyo suugaanta ee soomaalida jacaylada soo maray iyaga iyo suugaanta ay ka tiriyeen ma daraasad baad ka samaysay maxaa kuu suuro gelina dhammaantood wada ogaato
waxa weeyaan nin abwaanaba wuxuu yidhi haddii gabayga uurkoo bukiyo arami kaa keenin amaan umal jacayl iyo kalgacal kugu ijibaaraynin afkoo laga yidhaahiyo tixuu arax ma yeeshaan markaa labunbaa sugaanta keenta in umal iyo dhibaato ay kaa keento iyo in uu jacayl kaa keeno waa gartay marka dadkan heesaya ee waxaan samaynaya ee jacaylada iyo waayaha ku dhacaya ka tuujiyey ayaa marka hore maraginoo ah ee ka keenay tan waxaa ka keenay ugu weyniba waa jacayl waayahay waxaad xustay jacayl bire ma goyso waad soo qaadatay marka abwaaniintan jacaylada ku dhaceen sida cabdiqays oo kale cabdi idaan oo kale sangub oo kale bal mid mid heesihii ka tarjumayay jacayladooda haddaad bal xusuusan karto amaad haysaba allahuma salli calaa maxamed mid waliba waa bad waa badan kale marka badweynta maadaamaad waktigan waraysanaysaa yar yahay inaanan ka geyoonayn baan filaya marmarka qaarna dee wuxuun la yskuma qaadee waxaa la eegaa su-aasha la weydiiyey miisaankeeda iyo waktigaad haysato aada iyo aad waayahay waa ka gudbaynaa waxaa iyana jirta n heestan abwaanada mid la mida oo iyadan aada uga hadlayso abwaanadan kale ama hal- hal abuuradan kale ee shisheeyaan soomaalida ahayn heesta la yidhaahda taaj maxaal bal iyadan haddaa wax ka taabatid Haa.
maxaad uga dan leedahay heestaasi
heesta waxaan uga dan lahaa uun abwaanku kolba marxalad buu taagan yahay mar wuxuu taagan yahay naftiisa mar reerkiisa mar xaaskiisa mar een, eh, qo- qoyskiisa mar qabiilkiisa mar magaaladiisa mar xaafadiisa mar eh, gobolkiisa dalkiisa dee intaa fikirkiisu kolba nin- meel buu ninba ku taagan yahay marka maadaama esta hore sameeyey ee abwaaniintii dalkayga ee, een, iyo mandaqadan ku noolahay in ayaa waxay dareensiisay in abwaaniin kale oo ay dareen wadaagaan iyagana ay jiraan oo markaa iyaguna een, eh, caalamiya oo bal marka qaar dee sugaanta inaad localka dhaafiso oo aad wax ka baxsan ku sheegto een, si caalamiya aad u hadashaa waa muhiim marka anigoo si caalamiya u cabiraya rayigaygii ma isla guud kii aan tii hore ka qaaday uuna saysalka ku haysatanina ayaan een, fanaankan kale u dhiibay iyadiyo sawir kale leh ereyaduna ereyad Hello?
in sugan yahaniyo sugan yahanowna labaduba kaariyadeeda teestanna waxaa ka mid ahaa kabtan weyn darmaan yahay caashiqanan tabaya michaelkii tabcada suday shakespeare tumaatiyey amiir khan ku taagsaday fanaankii wardina tumay bob marley taash suday ee teedhi ku habsaday saalax baadiyana tigay shahruukh khan tamootiyey ee titanic laga jilay taalladii jacaylka iyo taaj maxaalla laga dhisay waanigan tabtoodii taariikhda galay ee laysku kay tilmaamaye igu tarin iyo goormaad iga tiirin caashiq wow marka heestanna ma adigay kaa hadlaysaa si toosa waa isku hal ujeeddo ayay ta kalay barbar dhac quman la tahay yaa qaada biikeebaa qaada
katan weyn darmaan yahay cashaqaan tabayaa maykalkii tabcada suday shakisbiir tumati amiirkhaan ku taagsaday wanaankii wardina tumay boob maalibtaa shudhay ee teedhi ku habsaday saalax baadiyana tigay shaalkhaan tumaatiyey banaankii wardina tumay boob maalibtaa shudhay ee teedhi ku habsaday salax baadiyana tigay shaalkhaan tumaatiyey ee tiitaani laga jilay talladii jacaylkiyo tajmaxaala laga dhisay ee tiitaani laga jilay dalladii jacaylkiyo taj maxaala laga dhisay waanigan tabtoodii taariikhda galaye laysukay tilmaamaye igu taranye goormaad iga tiirin caashaqa igu taranye goormaad iga tiirin caashaqa waanigan tabtoodii tabtoodii taariikhda galaye laysukay tilmaamaye igu taranye goorma iga tirin caashaqa igu taranye goorma iga tirin caashaqa waan igan tabtoodii tabtoodii taariikhda galaye laysukay tilmaamaye igu taranye goorma iga tirin caashaqa igu taranye goorma iga tirin caashaqa
cajiib heesahaaga abwaan jiheye markaan soo dhadhegaystay qaar badan oo ka mida ma kala dhacaano dhammaantood waa qaar dadka digniin siinaaya oo ruuxii abaal kuu gala haddaan dib ugu noqdo ee b k uu qaaday waa hees aada cajiib u ah oo dadka aad tale iyo tusaale ku siinayso qaar jacayl toos ay ka hadlayaan heestan kale aada samaysay eryadeeda ay ka mid yihiin jacayl hiddale waa ku soo hagaya jacayl hiddalaa ku soo hagayo ha maxay iyaduna ka hadlaysaa heesta waxaa wada qaaday yurubgeenye iyo b k baa wada qaada marka godkeeduna waa godka dhaantada absame axmedow hanaan wacanow jacayl hiddalaa ku soo hagayo guul baad ku hantiday hasaawihiio raggii ku rugoobay waad ka hesho marka ereyadeeda sidaasaa ka mid ahaa xagga dambe ducay ka noqonayso hoygiina ducaan hareera dhigno marka ducadaasay xagga dambena kaga xidhmaysaa waxaa talantaali u wada qaada yurubgeenye iyo b k waana hees aroos
nasiiba hodana hatawlaha dheerko oo adaa hoy galay idiyo sharaf loo axmedo xaladaadayaa hesho halyay culus baad mar wahanato habeen dhalbaad ubaalu dhexdee madahanadaadayaanu hesho haliyay culus baad mar wahanato habeena labaad ubaalu dhaxdee hoygiina ducaan hareera dhino dushaanka winay agoo khaylo rabbigu ha ka dhigo midkooda leho harkiisa qabo lasoo higsado xigtadu ku higtaan hadiyo jeero raxmaanku hadimada hareer mariyo oo tafiirta haddaa u hana qaadee
marka si guud ma aroos gaaraad u samaysay mise aroosyadaa ugu tala gashay in dadku ay ku mashxaradaan marka waxaan u aroosada ay sameeyey leeyihiin inanaanu xigaalnay oon ilmaadeernahay ayaan u sameeyey inanay dhashay oo aroosanayay ayaa iga codsatay dabeetana markaasaan ku sharfay heesta ankaan abtiga wahay heestan kale ee cambarna heestan cambar sugaanta markaanad aad maskaxda ka shaqaysiinaysa ee dunida ku foofayso eed adigu wax cabirayso ee aan qiso kuu dirtay oo markaa een, dareen aad haysato oo kugu kalifaya inaad een, markaa ujeedadaa samaysa aanu jirin ee ereyo macaaniintay ku hormaraan ade ereyadiina tuuri kari weydo ayay yar adkaataa samaynteedu ile markaan aad ujeedda iyo wax ku daaray haysato aad dareenkaasaa ku furaye aad iyo aad laakiin markaa iyada oo ay afar ereygu yar taagan yihiin ayaan meel fadhiistay markaa waan yar fikirayey halkan sidii aan u dhaqaajin lahaa dabeetana nin waalan ayaa meel aan fadhiistay markaa ayuu halkaasoo kale fadhiyaa dabeetana kolba hadallo nagu soo yar tuurtuurayaa waan aamus baa la leeyey dabeetana ab waan u waalaya hala hadlin baa laygu leeyey dabeetana ereyadii baan akhriyey dabeetana waxaan idhi xidigaha samada jira sukhraa ugu dhalaal badan dhulka biyo ka soo baxa samsamka u macaan badan saalada nafluhu dhigo cambarka u sarreeyo halkaasay igaga- igaga xidhnayd dabeetana ninkii waalaunba wuxuu yidhi miyuu ugu sarrayn lahaa meesha haddaan nebi soo marin Ay, dabeetana sidaasaan u eegay dabeetana dadkan markaa la fadhiyaa ereygan igu soo tuuray iyagu ma dhadhaminayaan ereygii baan dhadhamiyey dabeetana waxaan tegey nebi yuunis markii xuudku liqay in dabadii ay cambarkiis xaarkiisii cambar noqday nebigaa uu liqay daraaddii dabeetana sababtu ay halkaa ka timid dabeetana xigmaduna dadka afka waalan waalan afkooda xigmaddaa laga helaa dabeetana inta ninkii soo dhoweeyey baan idhi mayd isagaa waalan mise idinkaa waalan dabeetana markaasay ii furantay heestiiyo waxaan ku daray ee, saalada nafluhu dhiga cambarka u sarreey baa soo maray halkuu maray calayhi salaam marka heestaasi waa noociis barbardhig ahaa een, waxaa qaaday iyadana b k sidoo kalena isagaa la xameeyey
xidigaha samada jira samada jira suqra ugu dhalaal badan dhulka biyo ka soo baxa ka soo baxa samsamka u macaan badan
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan oo uu marti igu ahaa abwaan ismaaciil yuusuf cabdi oo ku magac dheer jiheeye intaan mar kale ismaqlayno haddii alla idmo waa caashi ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
samsamka u macaan badan salada nafluhu dhigo cambarka u sarreeyo salada nafluhu dhigo alla cambarka uu sareeyo sababtoo nebiba nebiba ka maray halkuu maray alayhi salaam alayhi salaam sadadan calmadayay naftataan ku soo sadusiima quruxle sanku neefle xawale adigow sarreeyo sama lagu xanjeeriye ma qofku la tilmaan jira sadadan calmadayay naftataan ku soo sadusiima quruxle sanku neefle xawale adigow sarreeyo sama lagu xanjeeriye ma qofku la tilmaa jira